Shirkaddu waa laha Golaha Wasiirada Koonfur Galbeed oo uu soo guddoomiyaye Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Lafti Garaana ayaa kaga wadaya madaxtooyada ku meel gaarka ah ee magaalada Baydhabo kaas oo lan ku hadlaya arrimo badan oo iyo qayb ku hayan ah sidii lan xoojin lahay adeegyada arrimo bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya shirkaya waliba wasiiro badan lan ku dhugunsadaya warbixino ka eedin adeegyada iyo an hayana bulshada walibana ku mid haya wasiirka howlaha guud iyo guryeenta wasiirka amniga iyadana wasiirada koonfur galbeed ansixiyena hindisaha xeerka walkubedelka iyo kaabo dastuurka ku-meelgaarka ee dowlad goleed koonfur galbeeda oo yahay gudbidii wasaaradda arrimo dastuurka koonfur galbeeda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa golasha wasiirada aan kuma hadnagay dadaalada iyo anka jarana an adeegista shacabsho intaasay kuryadda wasiirka wasaaradda arrimo dastuurka koonfur galbeed yaa shirka kuryadda warbaahinta anku warame walaa shirka golaha wasiirada koonfur galbeed lanku hadali magaalada baydhabo caasimadda kumeelgaarka ee dowladda koonfur galbeed waxaa ka qabsoomay shirka golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen shirka oo ku bilowday jebi xasiloon ajandayaasha loogu hadlay waxaa ugu waaweynaa maantay oona ugu horeeyey ajandaha amniga deegaanada guud ee dowladda koonfur galbeed waxaa lagu falanqeeyaa xaaladda amniga deegaanada dowladda koonfur galbeed wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed mudane xasan cabdiqaadir ayaa ka warbixiyey xaaladaha amniga ee deegaanada dowladda koonfur galbeed intaa kadib ajandaha labaad ee golaha wasiirada maanta looga hadlay wuxuu ahaa arrimo la xiriira dastuurka kumeelgaarka ee dowladda koonfur galbeed wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda koonfur galbeed ayaa waxa ay golaha wasiirada usoo gudbisay soo jeedin ama soo jeedinta hindise xeerka wax kabedelka kaabidda iyo sixidda dastuurka dowladda koonfur galbeed saa wada ogsoontihiin laba kun labaiyo tobankii markii madaxweyne xasan sheikh la doortay maandeedka dowladdaasi ee haystay ama loo xilsaaro waxaa ka mid ah kow inay dastuurka ay dhammaystiraan laba saas oo kale in la dhammaystiro dhismaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka marka waxaa jiray deg deg iyo xawaaro lagu dhisayay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka taas ayaa waxay keentay in dowladuhu ay yeeshaan ama dowlad goboleedyadu ay yeeshaan dastuuro deg deg lagu sameeyey oo dadka aan lagala tashan oo wacyigelin iyo fikrad aroorin badan aanan jirin saa daraad waxaa meeshii ka dhashay dastuuro inta badan nuxur ahaan iyo waxyaalaha ku jira ay qaldan yihiin sidaa daraaddeed wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda koonfur galbeed oo tixraacaysa oo tixraacaysa dastuurka kumeelgaarka dowladda koonfur galbeed qodobkii siddeetan iyo lixaad faqradiisa labaad waxay xukuumadda usoo jeedisay soo jeedin sababaysan oo ku aadan wax kabedelka kaabidda iyo sixidda dastuurka dowladda koonfur galbeed ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa ansixiyey soo jeedintaasi islamarkaana waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka dowladda koonfur galbeed oo ah hay-addii awoodda u lahayd in soo jeedintaasi ay xeer u bedesho aada umahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu